wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dah furtay xarunta la socodka saadaasha hawada wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeya oo uu helinayo wasiiru dowlaha wasaaraddaasi agaasimaha guud ee wasaaradda iyo agaasimaha waaxda waraabka ee wasaaradda ayaa dah furay xarunta cusub ee la socodka saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya xarunta oo loogu talagalay la socodka saadaasha hawada taas oo burburkii kadib dalka ka caawin jireen hay-ado kale hadda waxa ay soo saari doontaa xogo dhammaystiran oo ku saabsan heerkulka roobka xaaladaha dabeelaha taasoo beeralayda ka caawin doonta inay qaataan go-aan wax ku ool ah marka ay beerahoodu abuurayaan ama ay waraabinayaan kadib daafurka wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeya ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay xarunta la socodka saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya oo la daafuray maanta halkan sidoo kale waxaanu ku daafuraynaa xarunta la socodka saadaasha hawada ayaannu ku daafuraynaa oo runtii iyaduna burburkii kadib adeegaas aanay wasaaraddu hore ugu qaban jirin beeralayda soomaaliyeed laakiin hay-ado la shaqeeya dowladda sida faw hay-ada hoos yimaada ay ka shaqayn jireen hadda kadib annagaa ka shaqaynayna insha allahu tacaala soomaalidu waxay lahaan jirtay dhowr iyo soddon xarumood oo isku xidhan oo saadaasha hawada ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan beeralayda iyo dadka wax tabcada ka siisa taas baanu soo celinaynaa dib u aasaasnay hadda kadib wasaaraddu waxay awood u yeelan doontaa inay beeralayda soomaaliyeed siiso saadaasha hawada ee soo socota ilaahay idankiis iyadoo mar walba qadarka ilaahay uu leeyahay markii roob badan soo socdo ama markii roob la'aan ay jirto waad og tahay oo beeraley soomaaliyeed oo badan waxay beerahooda ku beertaan roobabka ayay ku beertaan roobkaasoo berigii hore siduu ahaan jiray climate change-gu markuu yimid isbeddelka cimiladu hadda aan ahayn waxaa laga yaabaa berigii hore inay dhihi jireen labiyo tobanka abriil shan iyo tobanka abriil waa maalintii gugu bilaabmayey laakiin hadda saas maa waxaa dhici karta inuu ka soo hormaro wax badan ama inuu wax badan dib uga dhaco inuu biyo badan keeno ama inuu biyo yar keeno marka xaruntani waxay beeraleyda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba u faafin doontaa saadaasha hawadu siday roobabka oo keliya maaha dabaylaha oo kale markii ay jiraan markii kulayl badan oo beeraha wax yeeli karaa sidii sanadkii dhaweyd oo kale oo kulayl badani jiray markii cimilo abuuri karta cayayaano inay dilaacaan ay jirto ayay xaruntani sheegi doontaa beeraleyda soomaaliyeed waxaanu ugu bishaaraynaynaa in wasaaraddu u taagan tahay inay adeeg maalinla ah meel kasto ay dalka ka joogaan annagoo isticmaalayna tiknolojiyada casriga annagoo isticmaalayna waxaanu xidhiidh dhowla leenahay dhammaan iskaashitooyinka iyo beeraleyda gobollada dalka iyo wasaaradaha beeraha ee nala nala dowladda federaalka heerkeeda labaad hadda kadib wasaaradda waraabka iyo dhulka iyo iyo saadaasha hawadu waxay beeralayda soomaaliyeed gaarsiin doontaa akhbaaraad la xidhiidha dabeecadda ay ku nool yihiin sida ay noqonayso insha allahu tacaala wiigaga iyo bilaha soo socda